العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد باب تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليه قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده وحaan dhaaranayaa rabbiga nafsada muxamed ay gacantiisa ku jirto layaأtiyanna calىa أxadikum yowm waxaa u imaan doona midkiin maalin walaa yaraanii uusan i arkaynin humma kadibna la-an yaraanii inuu i arko yuu axabbu ka jecel yahay axabbu ilayhi wuu ka jecel yahay min ahlihi wa maalihi ahalkiisa iyo maalkiisa macahum macahum la jirkooda xadiidkaas xagga macnaha xoogaa mushkilaa ka muuqata ay leeyihiin culammadu layaأtiyanna calىa axadikum yowmun walaa yaraani waxa uu imaan doona midkiin maalin ima arkaayo uma la-an yaraani inuu i arko axabbu ilayhi yuu ka jecel yahay min ahlihi wa maalihi macahum macahum xaggay u laabanaysaa xoogaa markaa waxa uu leeyahay yani culammada xadiidka sharaxda waxay leeyahy xadiidka mushkil waaye riwaayadan waxa uu yidhi qaala abu isxaaq waa raawiyada kitaabka ninkaa wariyey abu isxaaq almacnaa fiihi cindii macnaha xadiidkan aniga agteyda wuxuu yahay la-an yaraanii macahum macahum wuu soo hormariyey marka macahum oo awal xadiidka aakhirkiisa ku jirta la-an yaraanii inuu i arko macahum yacni maca arraa'iina lii qofku inuu i arko kuwii i arkaayey isagoo la jira ayuu axabbu ilayhi laga uu ka jecel yahay min ahlihi wa maalihi macahum buu soo hormariyey marka dayska lafdigiisu wuxuu ahay la-an yaraanii axabbu ilayhi min ahlihi wa maalihi macahum macahum buu soo hormariyey marka markaasuu wuxuu ka dhigay xagga macnaha la-an yaraanii macahum axabbu ilayhi min ahlihi wa maalihi wa huwa cindii muqadamun wa mu'ahar wuxuu leey aniga agteyda xadiidka muqadam iyo mu'ahar waa yacni lafdi gadaal jiray baa la soo hormariyey mid horreeyana dibaa loo riixay yacni macahu markay soo gashay iyadii way soo hormartay shay awal awal ahayna gadaal buu aaday waxa uu leeyahay alqaadi ciyaad sax yacni taqdiim iyo ta'khiir baa ku jira laakiin alqaadi ciyaad fii sharxi muslim taqdiimkii iyo ta'khiirkii kama uusan dhiginin macahum kaliya waxbuu sii ziyaadiyey marka taqdiim iyo ta'khiir kaluu keenay waxa uu ka dhigay la-an yaraanii macahum axabbu ilayhi min ahlihi wa maalihi uma laa yaraanii laa yaraanidii hore uu gadaalgeyey misal yacnii lafdiga si macnihiisu waadix uu u noqdo taqdiimkii iyo ta'khiirkii uu sheegahayey abu isxaaq wuxuu ahaa macahum keliyuu soo hormariyey laakiin qaadiciyaad wuu ku waafaqsan yahay macahum in la soo hormariyo laakiin maca daalika kelimada hore oo ah laa yaraanii uu gadaalgeeyey markaasuu wuxuu ka dhigay la-an yaraanii macahum inuu i arko isagoo ay la joogaan yacni dadka saaxiibadiis ninkaas axabbu ilayhi min ahlihi wa maalihi uma uma laa yaraanii kadibna uuna arag marka sidaas markuu qaadi ciyaad lafdiga ka dhiga macnihiisu muxuu yahay marka macnihiisu wuxuu yahay yacnii qofka saxaabiga ama dad kale oo muslimiin ah yaa nebiga jacaylkiisii buu ka warramaya nebigu iyo shawqa ay u qabeen nebiga markii ay waayaan marka wuxuu leeyahay inuu i arko qofku isagoo saaxiibbadiis la jooga aniguna aan la joogo ayuu wuxuu ka jecel yahay ahalkiisa iyo maalkiisa inuu haysto inuu i arko aniga isagoo la jooga saaxiibbadii macahum yacni maca asxaabihi qofkaasu ayuu wuxuu ka jecel yahay inuu i arko wuxuu ka jecel yahay inuu i arko wuxuu ka jecel yahay ahalkiisi iyo maalkiisii yacnii aragtidii nebiga ayaa uga weyn ahalkiisa iyo maalkiisa ooba uu siiso lahay inuu nebiga arko ahalkiisa iyo maalkiisa inuu waayo marka qaadiciya taqdiimka iyo taakhiirka uu sameeyey waa sidaas macnuhu yacnii inuu i arko aniga anoo la jooga isagoo saaxiibbadii ku jira wuxuu ka jecel yahay ahalkiisa iyo maalkiisa oo wuxuu ka jecel yahay an laa yaraanii maca ahlihi wa maalihi inuusan i arag isagoo ahalkiisa iyo maalkiisii dhex jooga ayuu ka jecel yahay wuxuu jecel yahay inuu i arko ahalkiisa iyo maalkiisiina uuna hayn oo wuxuu ka jecel yahay inuunan i arag ahalkiisa iyo maalkiisiina uu haysto macnahaas waa la fahmaan u malayna saas buu ka dhigay yacnii xadiidka macnihiisa qaadi ciyaad laakiin xadiidkan qaadi waxaan leeyahay alimaam muslim wuxuu ka soo qaaday saxiifatu hamaam ibni munabbih usuusha axaadiista laga soo qaado oo asxaabuulkutubi sita ay ka soo qaataan waxay isugu jireen usuul maktuuba iyo usuul shafaahiya yacnii axaadiid qoreed oo dad iyaga ka horreeyey oo qoreen ay qoreen iyo usuul aan qoraynee mutadaawal bil alsina ah dee axaadiista asxaabuulkutubu sita ay ka kooban tahay muslim iyo bukhaari iyo kayrkiisa xadiidkan marka alimaam muslim wuxuu ka soo qaatay kitaab isaga ka horreeyey oo qoraa oo la yidhaahdo saxiifatu hamaam ibni munabbih saxiifo maktuubahay ahayd oo uu qoray ninkaas taabiciga ah oo la yidhaha hamaam ibni munabbih can abi hurayra saxiifadaasuna waa jirta waana matbuuc xadiidkan ayaduu ku yaalla marka waxaa muuqata imaam muslim naqligiisii a waxgaleen ee xadiidka saxiifada ku yaalla sidan waa ka duwan yahay ishkaalna kuma jiro isaga lafdigiisa lafdigiisu wuxuu yahay sida soo socota والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني waxa uu imaan doonaa midkiin maalin uusan i arkayn ثuma la'an yaraani kadib inuusan i arkin أxabu ilayhi ayuu ka jecel yahay min mili أhlihi wa maalihi macahu yacnii ahalkiisii iyo maalkiisoo mahalkiis uu la jiro yacnii ahalkiisa iyo ahal loogu daray maalkiisa iyo maal loogu daray ayuu wuxuu ka jecel yahay inuu i arko intaasna uuna haynin oo muxuu jecel yahay nebiga aragtidiisa marka riwaayada saxiifada hammaam waxba kuma jiraan waaladii nafsii biyadihi qofkii aad u dhegaysana waa fahmi karaa laya'tiyanna calaa axadikum yowmun laa yaraani uma laan uma la'an yaraani inuu i arko ayuu axabu ilayhi ka jecel yahay oo muxuu ka jecel yahay min mili ahlihi wa maalihi macahu ahalkiisii iyo maalkiisii oo mahalkiis uu la jiro oo ahalkiisiina ahl loogu daray maalkiisiina maal loogu daray uu ka jecel yahay inuu i arko aniga macnahaasna waadix waaye marka waxaa muuqatay naqligii muslim oo xadiidkan in xoogaa waxgaleen ee markaa shuraaxdii ay u baahdeen inay wax hormariyaan wax gadaal u dhigaan si macnaha xadiiska uu waadix u noqdo waxa uu leeyahay marka alimaamu nawowi xadiidkan maqsuudkiisu wuxuu yahay xahuhum calaa mulaasamati majlisihi اlkariim yacnii nebigu inuu ku booriyo saxaabadiisa majliskiisa inay laasimaan wa mushaahadatihi xadaran wa safaran lita'adubi biaadaabihi wa tacalumi sharaaci aadaabtii nabiga inay ka qaataan sharaacidana ay bartaan liyuballiquuha say u gaarsiiyaan dadka dambe wa iclaamuhum annahum sayandamuuna calaa maa faraduu fiihi min aziyaadati min mushaahadatihi wa mulaasamatihi wuxuuna sheegahayaana dadka gobolkood aan aad u laasimin nebiga yowm min alayaam inay ka shallay doonaan mulaasamadii iyo mushaahadadii ag martay oo ay nebiga ka waayeen oo ay waxyaalo kale ku mashquuleen wuxuu leeyahay wa minhu qowlu cumar alhaani canhu asafaqu ama asafqu bilaswaaq waxaa nabiga iga mashquuliyey baa mushtarkii suuqa aan ku hayay abu zurca alciraaqi oo uu dharay alxaafid alciraaqi yaa wuxuu leeyahay qad wajadnaa dalika fii xaqi ashyaakhina wa mucallimiina arrinkaas nebigu ka warramayay waxaan ka helnay mashaa'ikhdeennii iyo mucallimiinteennii fanadimnaa gaayata nadami cala ataqsiiri min mulaasamati waxaan ka shallaynay shallayta meesha ugu dambayday gaboodfalkii aan ku samaynay mashaaikhdeenna inaan laasimno ilaa wafaatihim ilaa ay ka geeriyoonayaan wa tabayana lanaa suu'u ra'yi fii dannina waxaa noo caddaatay ra'yi xumadeenna malaheenna aan malaynay ana alqadra aladii xasalnaahu canhum kaafin lana qadarkii aan ka maqmaqalnay inaybaa cilmi noogu aadaan wa faatanaa bidalika min almasaalixi maa laa nuxsiihi waxaana nugu dhaafay masaalix iyo cilmi wax aanaan koobi karin kitaabka waa darxu tahriib waxa marka uu ka sheekaynaya xaafid ciraaqi zaman kastana waa jiraan yani waxaa dhici karta markaa dhallinyaraha gobolkood intay cabaar wadaad ag fadhiistaan waxoogaa dhigdhigaystaan inay ka dhaqaajiyaan oo dhahaan cilmi waa helnay manaka u baahan wixii aan goobaynay iyo aqoontii aan rabnay waa helnay wax macnoleyna muusan helin markaa suuqa uu ku farabaxsado oo uu yidhaahdo dadaan wax u akhrinayaa dadaan wax u faa'iidaynayaa ee isagana wakhtigiisii uu ku qamaaro dadka uu dhahay waxbaan idiin akhrinayaana uu lugooyo waa wax uu ka warramayo xaafid ciraaqi waa wax hadda jira dhallinyarta inta cabaar wadaada dhigdhigaystaan ka ordaan ay dhahannakaa culummo ah meela isku araruursadaan ay kadibna soo saaraan waxyaalo la yaab leh oo qaraa'ib ah oo iyaguna wakhtigay iska halleeyeen dadka ay leeyihin waxbaan u akhrinaynaa ay wakhti ka dhumiyeen طيب قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس bibni maryam aniga ayaa dadka ugu dhow ciisa bni maryam waayo wax noo dhexeeyo ambiyaahu ma jiraan anaa ugu dhow alambiyaau awlaadu callaad ambiyadu waxay yihiin habro kala duwan ilmahood awlaadu callaad habro kala duwan haween kala duwan ilmahood marka haweenka kala duwan ilmaha ay dhaleen oo markaa aabbaha ka midaysan laakiin haweenku uu kala duwan yahay ya yaa la yidhaahdaa awlaadu callaad maaddadaas marka cayn iyo laam iyo laam kale waxay tusinaysaa waxaa la yidhaahdaa alcalalu bacda annahal yacni markii koobaad oo qofku biyaha uu cabo nahal baa la yidhaahdaa marka labaadna calal marka haweentii koobaad qofkaanu markuu guursaday yacni biyihii koobaad uu cabay haween labaad markuu guursaday waa calal waaye biyo labaad inuu cabay oo kale waaye marka ilmaha ay haweenkaas dambe dhalaana laleeyahay marka awlaadu callaad yacni waa haween uu ku rakaatay ilmay dhaleen waayo saasaa loo yidhaha marka awlaadu callaatin ilmaha aabbahood uu isku mid yahay laakiin haabrahoodii ay kala duwan yihiin haddii ilmaha aabbahood iyo hooyadood isku mid yihiinna waxaa la yidhaha awlaadul acyaan waayo hal cayn oo hal habaray ka soo baxeen yani habar kala duwan kama soo baxin min alcayn yani habartooda cayn waaxida waayo ayib haddii aynan isku hooyo ahayn yani haddayna isku aabba ahayn oo hooyadu ay waaxid tahaan maalan aabbihii iyo hooyadii waa kala duwan yihiin hooyada ayay shiraaka ka yihiin yani hal habaraa wada dhashay laakiin aabbayaalkii waa kala duwan yihiin iyagana waxaa la yidhaahdaa awlaadu lakhyaaf awlaadu lakhyaaf yani iskeenkeen waayo wax laysu keenkeeno waa ilmahan kan waxaa dhalay ninkaas kan kale waxaa dhala ninkaas kan waxaa dhala ninkaas hal habaraa isu keentay ilma isku keenkeen waa maka awlaadu lakhyaaf khayfku waa isku keenkeen waayo marka awlaadu lakhyaaf marka awlaadu callaatin maxaa ambiyada loogu magacaabay yacni hal asal ayay ka sinan yihiin sida kuwaasba ay uga sinan yihiin aabbaha hooyayaalkuna ay u kala duwan yihiin aabbahoodu waaxid waaye habrihii waa kala duwan ambiyadana marka usuulu diin waa ka sinan yihiin lakiin sharaa'id ay ku kala duwan yihiin cibaadat ullaahi waxdah waa iskala mid laakiin sharaa'icda ilahay lagu caabudaayay bay aa kala duwan وليس بيني وبينه نبي أن يسقى النبي نور حيا مجر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد بن عبيد الحفري من التاسعة عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى أنا وحنا هاي كان أقول عيسى الأنبياء أبناء علات وليس بيني وبين عيسى نبي قالوا حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخر أنا وهنا هي كان أولو عيسى بن مريم الدنيا ذا آخرة أنا كأسوق دو adduunyada anaa ugu dhowaayo oo nebi noo dhexeeya aniga isaga ma jiro yowmulqiyaama markii la tagona nebi noo dhexeeyaa ma jiro oo markii isaga laga dalbo shafaacada wuxuu dhihi doonaa idhabuu ilaa muxamed wax noo dhexeeya ma jiraan marka adduunyada iyo aakhirada qaaluu kayfa yaa rasuul allah qaala anbiyaa'u ikhwatun min callaatin wa ummahaatuhum shataa wa diinuhum waaxid diinkooda waaxid waaye falaysa baynana nabiyun yacni aniga iyo ciise nebi nooma dhexeeyo قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري عن معمر بن راشد البصري عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد مجرى مثل الضلاية مثل الضلاية ولا الضلاية مجرى إلا نخسه الشيطان الشيطان بفرق الدرهية فيستهل صارخا من نخسة الشيطان شيطان كفرق الدرتان كيسي ayuu soo baxaya isagoo la dhawaaqayo oo oynaya canugii ila bna maryama wa ummahu ciisa bnu maryam iyo hooyadiis maahe labadaas maya awood uma uusan helinin inuu far ku duro uma qaala abu hurayra iqra'uu in shi'tum akhriya xadiidkaa nebiga shaahidkiisu wuxuu yahay wa innii waxaad dhahaysaa ummu maryam xannatu bintu faaquud ibni qumbul ayaa waxay leedahay wainii anigu uciiduhaa bika waxaan magan gelinayaa adiga yaan maryam magan gelinayaa iyo waduriyataha ilmaheedii mina shayaan rajam ayaan ka magan gelinaya marka magangelintaasna ilaahay waa aqbalay marka awood uma uusan yeelan shaydaan inuu far ku duro ciisa iyo hooyadiis ducadii ayeydiis oo ah xanna waxau leeyahay imaam qurbi laga fahmi maayo shaydaanka naqsadiisa inuu wuxuu farta saaro uu dhumi karaayo ambiyada kaleba farta waa geliya laakiin ma una dhumin awoodin uma yeelan ilaahay wuxuu leeyahay ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan marka fargelintaas laga fahmi maayo in uu la socdo idlaal min ashayطaan ilaahay baa ka ilaalinaya qofkuu doonayo inuu ka ilaaliyo fargelintaasuna waxba u dhibi mayso qaal xadaanii moxamed bn raafic طيب قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب جميعا عن الزهري بهذا الاسناد وقال يمسه حين يو- يولد وطابنا يا مركي لدلهايو فيستهل صارخا وقيلنا يا سو قيلنا يا ودواقي سو قيلنا يا من مسة الشيطان اياه تابشد الشيطان وفي حديث شعيب من مس الشيطان قالوا حدثني ابو طاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو المحارث ان ابا يونس سليمان يعني سليم بن جبير مولى أبي هريرة من الثالثة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم يمسه الشيطان بني آدم لما أنت وحتابنا يا شيطان يوم ولدته أمه ما أنت أيضا ليس هو يدي إلا مريم وابنها مركي لك صورة مريم هي ويلكي قال حدثنا شيبان بن الفروق قال حدثنا ابو عوانه عن سهيل عن ابيه عن ابي س- ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياح المولود canuga la dhalay dhawaaqiisu wuxuu yahay xiina yaqacu markuu ka soo dhacay hooyadii calooshiisa nasqat min ashayaan taabasho shayaan qaala xadaana moxamed bn raafic qala xadaana cabdirazaq qala akhbarana macmar can hamaami min munabihin qaal hada ma xadaana abu hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم وهو أركى عيسى بن مريم رجلا يسرق وحضا يؤركي فقال له عيسى سرقت ما حضيت فقال كلا ميا والذي لا إله إلا هو وقل عرض يعني فقال عيسى آمنت بالله وهرمي الله وكذبت نفسي وهان بيني نفس الديدة آه، قلبي ولا بيني كراه قلبي وحبو تصوري كرا آجرين لكن إيش ما لبيني كرا إيش وحي أرقتي ميا لبيني كرا هل كرا وابين الإمام القرطبي وحو ليهي يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق hadha ihtimaalka uu qaadaa inuu xaq ku lahay wabina'an cala dalikana aan la dhihi karin tuuganimu u qaadaa maalkii aw yakuunu saaxibuhu qad adina lahu fii dalika amase saaxiibkiis baa u idma inuu qaado markaasna ma noqon karo wax eh, tuugannimo uu ku qaaday marka eh, maadaama ixtimaal uu soo geli karo ayuu yidhi marka ciisa wakadabtu nafsii وإلا يعني شيء قفك وإشي سكوار كم بيني كرا يعني. وحوليها الإمام القرطبي ويستفاد من هذا الحديث درء الحد بشبهة هذه أي شبه جرته إن حد كان لجوجيه وقفك إن وكخل دمه حد آن جرين قفك إنه صاره وحاب كهبون حد جرين وكخل دمه إنه ريده sida sharci u je- u jecel yahay yani xuduudda inaan lagu degdeginin iyo cuquubaadka qaaluu xadaanaa abu bakr bn abi shaybata qala xadaana caliy bnu musir wabnu fudayli can ilmukhtaari bni fulful qala waxadaanii caliy bnu xujrin asacdi walafdu lahu qala xadaana caliy bnu musir qala akhbarana almukhtaari bnu fulfulin can anas bni malikin qaal jaa rajulu ila rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam nin baa nebiga u yimid فقال يا رسول الله فقال يا خير البرية كان أقول خير بدن مخلوق بكير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام كاسوا إبراهيم مثل كورم يسوى إبراهيم والمضح إليهن هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم تواضع واي إبراهيم وأفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم waayo nabigu anaa sayidu waladi aadama walaa fakra buu xadiid badan ku yidhi aadamu faman duunahu taxta liwaa'i yowma alqiyaamati walaa fakra marka tawaaduc hadal uu yidhi waayey nabigu sala allahu calayhi wasalam قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي قال سمعته مختار بن فلفل عن مولى عمرو بن حريث قال سمعت أنس يقول قال رجل يا رسول الله بمثله قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المختار قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alay wslam ikhtatana ibraahimu annabiyu sala اllahu alيyه wasalam waxaa isguday ibraahiimkii nebiga ahaa khaliilkii allah ahaa wa huwa bnu hamaaniina sanatan isagoo jira siddeetan sannadood bilqaduum geeda qor buu isku guday mahal geedaha lagu qorto yaan ayib waxa uu leeyahay imaam اlqurطubi ina ibraahiima أwalu man ikhtatan ibraahim waxa uu ahaa qofka isku u horeeyey oo isguda dadkuna isaga kadib ay ka qaateen sunnadaas waأna dalika lam tazal sunata caamatin sunaة caamaة macmuula biha fi duriyatihi waأhli اladyaani اlmuntamiina ilى diinihi dhammaan adyaantii ka dambeydee dadkeediina iyo dadkii asagaa u nisbo sheeganayeyna waa isgudaayeen wa huwa xukmu towraati calaa bani israa'iila kullihi waana xukmi towraad oo reer bani israa'iil la kor saaray walam tazal ambiyaa'u bani israa'iila yakhtatinuuna xataa ciisa bni maryam hayra ana dawaa'ifa min anasaara laakiin kooxa nasaarada ka mida ta'awaluu maa jaa'a fi towraati min dalik waxay taxriifiyeen shay towraad ku jira oo ahaa zawaalu algulfa aa towraad ku jirta yacni sharci inay ka mid tahay baajada in layska gooyo markaasay waxay ku taxriifiyeen buu yidhi zawaalu gulfati اlqalbi laa jildat اdakari taxriif waaya fatarakuu lmashruuca min alkhitaani bidarbin min alhadayaan dhareer ah ee waxay uga tageen iyo qarow ah sharcigii towraad ku jiray iyagu marka iskama gudaan nasaarada laakiin yuhuuddii baa weli ku dhegan oo weli u isgudaan iyagu laakiin nasaaradii maya walaysa hada biأwali jahaalaatihim fakam lahum minha wakam wayakfiika min dalika anahum zaaduu calى anbiyaa'ihim fi اlfahmi وغلطوuهم فيma camilوu عalayhi وqadوu bه min الxukmi marka waa wax ay ka tageen nasaarada sheeganaysaa inay haystaan towraad iyo injiil wax ay iyagu toos uga tageen waayo ee marka haddii iyagu raggoodii uu isgudi waayey haweenkiina waa ka soo fog yihiin markaase waxay rabaan marka inay muslimka ku soo rawaal celiyaan oo ay dhahaan sharciba ma aha in ay isgudaan haweenku waxa ku xiga ragguna inay isgudaan sharci ma aha ku xigta hadda haweenay joogaan marka haweenku inay isgudaan sharci ma aha waa khalad waa xadgudub raggaa ku xiga marka markii taas laga aqbalo oo iyu meel marto ragguna inuu isgudinaa ku xigta قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم حديث كما soo marnay macnihiisuna wuxuu ahaa shakiga waxaa laga cabirahayaa waa martabatu اlyaqiin waxaa kala duwan caynu اlyaqiin iyo cilmu اlyaqiin ibraahim wuxuu ogaay oo cilmu اlyaqiin uu u ogaa ilaahay inuu awood u leeyahay inuu nooleeyo mowtada laakiin wuxuu doonahayay inuu ka soo tago cilmu اlyaqiin ee u yimaado caynu اlyaqiin oo uu ishiisa ku arko arrinkaas baa marka shaki laga cabira yani oo ah alintiqaal min martabati cayni اlyaqiin ilaa min cilmi اlyaqiin ilaa cayni اlyaqiin id qaala rabbi arinii kayfa tuxyi اlmowta itusi buu lehay lakiin awal aqoon buu u lahaa qaala awalam tu'min ilahay wuxuu yidhi miyaadan rumayn qaala bala waan rumaysan yahay taasuna waa cilmu اlyaqiin laakiin wuxuu goobahayaa waa caynu اlyaqiin qaala walaakin liyaطma'ina qalbii oo ah ishayda markaan ku arko ayaan duma'niino zaa'ida helahaya ويرحم الله luuطا ilaahay u naxariiso luuط laqad kaana ya'wi ilىa ruknin shadiid wuxuu isagu ahaa in uu ku tiirsanaa tiir adag tiirka adagna waa allah laakiin isagaa wuxuu yidhi low أna lii bikm quwaة أw aawi ilىa ruknin shadiid ayuu waxoogaa maaragtay qalbiga wax ka galeen markii dadkiisii mujrimiinta ahaa ama qoomkiisii ay isku dayeen ambiye ilaahay inay u gafaan markaasuu yidhi low ana lii bikum quwatan aw aawi ilaa ruknin shadiidin aw aawi ilaa ruknin shadiidin muxuu ka wadaa yacni qabiilo xoog leh haddaan ku tiirsanaa lahay laakiin qabiilo xoog leh waxaa ka xoog badan oo uu ku tiirsanaay luud ilaahay subxaanahu wa tacaala walow labistu fi sijni tuula labthi yuusuf haddii aan ku hari lahaa ama aan ku nagaalahay sijniga intiiba yuusuf uu ku jiray la ajabtu daaci markii la ii yimaado oo la yidhi soo bax waama iska aqbali laha yuri nabiga isaguna waa tawaaduc yani waxadaanaahu in shaa allah in shaa allahu xoogaa shakiyaa ku jira wax shaki ku jiro markaas mualifu suu u keena alimaam muslim waa mutaabac waaye mutaabacaduna muhiim ma aha yani aad dadaal loogama muujiyo waxyaalaha mutaabacaadka lagu warinayo وxadaثnah in shاء اllah cabdالlahi بn asma cabdالlahi بn mحamed بn asmا qala xadaثna juwayriyaة عan maliki عan الزhri أna sacيid بn muسyب وأba cubayd sacd بn cubayd الزhri أhbaraahu عan abi hurayraةa عan rasuuli الlah sl sm bmacna xadiiثi yunus عan الزhri qala xadaثnii زhayr بن xrb qala xadaثna شhbاbة بن swاr الmadاni qala xadaثnii wrqاء بn cmr الyshkuri can abi الزinaad can الأcrج can abi hurayraةa can الnabiyi slى اله sلم qaala yغfir اllah liluuط ilaahay ha u dembi dhaafo luuط inahu أwaa ilىa rukni shadiid isagu wuxuu u dunmay rukni ama tiir adag buu u dunmay قال وxdثnي أbو طاهر qال أخبرنا cبدالله بن وهب qال أخبرني جرير بن xازم عن أyوب السkhtيانi عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال لم يkذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم qط إلا ثلاثة كذباaت ma uusan sheeginin إبراهيم oo nebi ah been إilaa سدdex beenood maahay ثنتaيn في ذات الlah laba waa ilaahay daatadiisa iyo arinkiisa waa qowluhu inii saqiim waxay u doonayeen inay u kaxeeyaan ciido aan habaysnayn ama aan sharci ahayn markaasuu diiday inuu u raaco oo uu ka qayb galo meelaha ay munkaraadka ku samaynayaan ayuu diiday marka wuxuu yidhi waa jiranahay yani waa ka jiranahay waxyaala shirkiyada iyo munkaraada meelo lagu samaynayo inaan idiin raaco taas waa bidaat illahi waa ta wa qowluhu bal facalahu kabiiruhum haada markii ay ka tageen oo uu asnaamtii dhammaan baabi'iyey oo uu soo reeba kii weynaay iyadana ilaahay buu ku difaacayo wuxuu yidhi bal haddii ay wax tirahayaan oo iyagu ay maarata qiimo leeyihiin midkan weyn baa dhici karta inuu baabi'iyey isaga warsada iyadana waa arrin ilaahay diinkiisa khuseeya waay oo difaac diinkiisa ah wawaaxidatan fii sha'ni saara miduna waa haweentiisii saara wax quseeya wa fa innahu qadima arda jabbaarin arda misra wuu tegey nin jabbaar ah daaqi ahyae haystay wa macahu saara wa kaanat axsana annaas waxayna ahayd dadka kuwa ugu qurxoon haweenka ugu qurxoon fa qaala laha waxa uu ku yidhi ibraahim inna hada aljabbaara in yaclam jabbaarkaanu hadduu ogaado annaki imra'atii inaad tahay haweentayda yaqlibnii calayki waa iiga kaa adkaanaya uuna kula wareegahaya marka curfi uu ku dhaqmi jiray boqorkaas jabbaarkaha baa jiray oo ah qofka ama ninka walaashiis inuuna ku xadgudbin laakiin naagta inuu ka kaxaysto marka sidaas buu ibraahim fahamsanaa marka wuxuu ku yidhi haddii uu ogaado inaad haweentaydii tahay waa kula wareegahaya fa in sa'alaki hadduu ku su-aalo maxaad ahayd fa akhbiriihi annaki ukhtii u sheeg inaad tahay inaad tahay walaash walaashay u sheeg fa innaki ukhtii fi lislaam marka waa tawriye ee hadda kadib sariixana ma aha waxaad tahay idu adigu xagga islaamnimada walaashay baa tahay فإنii laa أclamu fi اlأrضi muslima غayrii وaغayraki kuma ogi dhulka muslim aniga iyo adiga naga soo har culamada waxay dhahaan marka waxaa la dhihi jira awal bnu akhiihi haaruun yaa jiray waktigaas maya luud luud ibni haaraan ya luud ibni haaraan baa jiray wakhtigaas oo isaguna nebi ilaahay uu soo diray oo rumaysnaay ibraahim laakiin waxaa muuqata marka wakhtiga uu luud rumaysnay ibraahiim ka hor inay haweentiisu muslimad ahayd fa innii laa aclamu fi lardi musliman hayrii wahayraki falamaa dakhala ardahu ra'aahaa bacdu ahli ljabbaari markii uu dhulkii soo galay yaa waxaa arkay ninkaa jabbaarka ahalkiisa dad ka mid ah qayb ka mid ah fa ataahu uu u yimaaday marka jabbaarkii faqaala laqad qadima ardaki ardak waxaa dhulkaada yimid imra'atun laa yanbaqii lahaa uma habboona ilaa an takuuna lak inaa adiga lahaato moogiye oo adigoo aad la wareegto moogiye qof kale uma habboona fa arsala ilayha wuu fartiin faray fa utiya biha waa la keenay qaama ibraahiimu calayhi asalaamu ila salaa ibraahiimna wuxuu isu taagay salaad iyo ilaahay baryihiis inuu ka badbaadiyo ahalkiisa jabbaarkaas falamaa dakhalat calayhi markay u soo gashay lam yatamaalak an basada yadahu ilayha kama uusan mahanan in uu gacantiisa u soo fidiyo oo markiiba uu gacanta la soo aado faqubidat yadahu qabdatan shadiida ducadii ibraahim baa ilaahay aqbaray gacantiina waa laga laabay faqaala lahaa udci illaaha ilaahay ii bari an yuطliqa yadii inuu gacanta ii daayo walaa aduru walaa aduruki mana ku dhibaayo fafacalat ilaahay bay u barida gacantiina waa u roonaatay facaada wuu laabtay marka isagoo sidaas og boomsano mar labaad ku laabtay arrinka faqubidat ashadda min alqabdati اluula waxaa la qabtay gacantiisii qabashadii hore mid ka daran faqaala laha midla dalik arrinkaasoo kale u misano ku yiri fafacalat iyaduna way samayday waa markii labaad oo uu roonaaday facaada wuu soo laabtay marka waa markii saddexaad faqubidat ashadda min alqabdatayni اluulayayn labadii qabasho oo hore mid ka daran baa la qabtay faqaala udci illaaha ilaahay bari an yuطliqa yadii falaki waxaad leedahay allaaha allaaha waa ismun maxluufun bihi waxaa ka maqan xarfigii oo ahaa xarfulqasamkii marka xarfulqasamkii markii la xadfay muqsamu bihiga waa la nasbinaya calaa nasci alkhaafid falaki waxaad leedahay wallaahi baan ku dhaartaye an laa aduraki inaanan ku dhibin fafacala wa uطliqat yaduhu iyadiina waa samayday isagana gacantii waa loo daayay wadaca aladii jaa'a biha markaasuu u yeehay ninkii u keenay faqaala lahu innaka adigu inamaa ataytanii bishayطaan walam ta'tinii biinsaan waxaad ii keenta shaydaan insaan iimaadan keenin iga wad waa jabbaarnimadii waay wuxuu arkay qofkan qof ilaahay ku xihan inuu yahay oo ilaahay dacwadiisana uu aqbalahayo isagana ay cuquuba ku soo degayso uu saddex goor arkay maca daalika wuxuu u taagan tahay shaydaan weeye waxaan ayb faahrijhaa min ardi dhulkayga ka baxy marka iga fogay wa acطihaa haajara siina intaa la yidhaha haajar oo addoonta ah c ha qaadato igana fogay fa aqbala tamshi way timid way soo qaabishay ibraahim iyadoo soconaysa falamaa ra'aaha ibraahim calayhi salaam markii uu arkay insarafa yacni salaadii u ka baxa faqaala lahaa mahyam maxaa jira waa sidee qaalat khayran saara khayr khayr baa dhacay yani kafa allaahu yada alfaajir ilaahay wuxuu celiyey faajirkii gacantiisa wa akhdama khaadiman wuxuuna noogu khidmeeyey khaadim oo uuna siiyey qaala abuu hurayrata fatilka ummukum yaa bani maa'i samaa haweentaas marka oo ah haajar ayaa waxay dhashay ismaaciil wixii ka farcanmay oo carab ah markaasu wuxuu leeyahay fatilka ummukum taas weeyaan hooyadiin yaa bani maa'i samaa'i samada biyaheeda kuwa ay dhashayo yacni wuxuu ka dhigay carabtii in ay biyaha samadu dhaleen oo say u dhaleen yani biyaha samaday ku nool yihiin biyaha samaday ku dhaqmaan waa dad reer guuraay ah waa dad reer baadiye ah biyahaas bay ku nefisaan marka biyihiibu wuxuu ka dhigay waxba maaragtay iyagu ay dhaleen oo biyahaas ay dhadheen marka owlaad ismaaciil dhammaan marka waxay ka farcanmeen haweentaas oo ah haajar wixii ka horreeyey ismaaciilna waxaa dhashay middaas kaleeto oo ahayd uu awal haysta oo saara marka saarana waxay dhashay wuxuu ismaaciil ka horreeyey هاجرna waxay dhaشhay وu iسماعيiل ka dmbeeyey iyo iسماعيiلba hذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شacبaan baa lagu jiraa hoogaha شhacbaankana iجaazaan qaadan jirnay marka maanta laga bilaabo iجaazadii baan qaadanaynaa haddii ilaahay uu nagu simo waxaan isu soo laabanaynaa baعda ciid شhawaaل haddii rabbi idmo laakiin haddii qofku intuu isku laabo kitaabka uu meel dhigo shawaal la soo baxo waxaa dhici karta waxba inuusan ka faa'iidin oo waxbarashada iyo darsiguna uusan ahayn kaliya uu darsiga soo xaadir kaliya ee muraajaco iyo loo baahan yahay mudaaraso marka qof walba duruusihii lasoo dhaafay insha allah waqtigaas ha ka faa'iidaysto ha soo raajaceeyo kitaabka bacdalciid baan isu imaanaynaa haddii rabbi nagu simo laakiin kelimadii qabla duhur iyadu way soconaysaa insha allahu ilaa maa sha allah wallahu ama sal allahu ala nabiyina muxamed wala alihi wasabi waslem